dadka afkan aan ku hadli ee af soomaali la dhaho odayaashiisa aan ka mid ahay waxaan degganahay gaaris waxaan ka hadli rabaa annaga waxaan nahay reer kenya jinsiyad ahaan waxaa afka qalaad lagu dhaho nationality waddankan kenya baan ka midna laakiin waxaan nahay soomaali waxaa jira oon ka hadli rabaa dowlad cusuban baa ka dhalatay soomaaliya tillaabooyin fifiican yuu madaxweynaha bilaabay ilaahay khayr ha siiyo wuxuu bilaabay waxaa ka mid a wuxuu cusboonaysiinaya dhaarroyd oo scaruusha u tegey in east africa community soomaaliya lagu daro waxaan u rajaynaynaa in la aqbalo codsigiisa dadka soomaalida ee madaxda noo ee north eastern province joogo waxaan leenahay isqabqabsi ha laga daayo east africa community haddii soomaaliya lagu daro dadka u faa'idi number one waa dadka wajeer iyo mandheera ay gaaris joogo ninka gaaris joogo haddii soomaaliya lagu daro east africa community kismaayu alaab ka soo dejin raqiis ah intuu inta maruu uganda inta ka geli oo uu geli iyadoo raqiis ah taarifkii east africana wuu wuu haystaa ama kubaa ka soo dejin kismaayo libooyo mid uu keenay kii libooyo uu keenay ayaa ayaa uganda geyni brotokoolka inaan jebiyeyna ma ogi laakiin oday baan ahay waxaan codsan lahaa dadka n f d madaxda ka ah north eastern province isqabqabsiga daaya weliba dadkaan la hadli waxaa weeye gafnaryaalka iyo sinatayaalka iyo mudanayaasha m c e da ma aho xuduudka soomaaliya sidii lagu furi lahaa sidii lagu furi lahaa oo cashuur dowladdan ay u heli lahayd annagana aan nolol u heli lahayn oo nabadgeshiyanada loo sugi lahaa ha laga shaqeeyo maalin aan maalin loo helin baa jira madaxweynaha kenya wuxuu oggolaaday in la hagaajiyo xiriirkii kenya iyo soomaaliya ha laga codsado ninkii soo galo oo madaxweyne macalmidka maanta joogo xuduudkan in la furo xuduudkan ani waxaan aaminsanahay inuu ummadda north eastern province joogto haddii la furo laga faa'iido